wafdigii ka socday xukuumadda somalilan iyo sidoo kale khaatumo ee shirku ka socday magaalada adhisabaab ee xarunta waddanka ethoobiya ayaa niyadsamaan ka muujiyey shirkooda inay ka soo bixi karaan waxyaabo midho dhala sida uu sheegay wasiirka amuraha dibadda ee somalilan dor sacad cali shire waxaannu halkan kaga doodi doonnaa islamarkaasina aanu ka wada hadlaynaa maslaxadda guud waxaana uu shirkan inoogu bilaabmay jawi fiican oo saaxiibtinimo ayaa uu yidhi wasiirka amuraha dibadda ee somalilan sidoo kale cabdirashiid moxamed oo isna ku hadlaya afka wafdiga khaatumo ayaa isna waxa uu sheegay inay isla meel dhigi doonaan arrimaha danta guud iyo maslaxadda tilmaamaya ee ay ku jirto danta labada dhinac